بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج وشرائط وجوب الحج سبعه اشياء الاسلام والبلوغ والعقل والحريه ووجود الزاد والراحله وتخليه الطريق وامكان المسير waxaan ka soo baxnay kitaabu siyaam wuxuu shiikhu raximah ullah ku xijiyey kitaabu lxaj kitaabu lxaj wuxuu u dambeeyaa qismu alcibaadaat maxaa yeele axkaamta sharciga waxay u qaybsamaan alcibaadaat walmucaamalaat alcibaadaat waxaa u dambeeya kitaabu اlxaj waxaan soo marnay aلطahaara aلصalaaة الzakaa aلصiyaam iyo alxaj alxaj marka waa aakhiru اlcibaadaat wixii intaa ka dambeeya waxaa la gelaya axkaamu اlmucaamalaat wixii xaj ka dambeeya xajkuna sida macruufka waa min arkaan اlislaam allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay walilaahi calى اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila aayaddaasi waxay deliil u tahay wujuub اlxaj xajku inuu waajib yahay qofkii shuruudii wujuubka laga helo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu dadka ku leeyahay uu ku waajibiyey inay xajiyaan ay u qasdaan kacbada iyo masjid اlxaraam markaasuu yidhi alle man istaطaaca ilayhi sabiila qofkii awooda oo awooda waddu u maro iyo dariiquu ku gaaro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku waajibiyey inuu xajiyo xadiid ibni cumar radi allahu canh waxaa ku jirtay markuu ka hadlaayey tiirarka islaamka wa xaji lbeyt man istaطaaca ilayhi sabiila in kacbada la xajiyo xadiid cumar radi allahu canhu xadiida jibriil loo yaqiinana waa ku jirta markuu nebigu ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam alislaam alxaju luqatan waa alqasd xaja ilayhi bimacnaa waa qasada ilayhi waa u qasday xajka dhanka luqada waxaa la yihahdaa alqasd وفي الشhرع القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في وقت مخصوص وa xج la yihahda في الشharع القصد إلى بيت الله الحرام in loo qasdo allah سubحaanaه وataعaaلى beytkiisa kacbadii iyo xaramkii in loo qasdo laguna qasdo liacmaalin makhsuusa acmaal gaar ah markii loo qasdaayo waxaa loogu qasdayaa acmaal gaar ah oo halkaa lagu samaynayo fii waqtin makhsuus iyo waqti makhsuusaho gaar ah acmaasha xajka la qabanayo camal walba ma ahe acmaal gaar uu leeyahay oo sharcigu uu sharxay oo la caddeeyey waxyaabaha waajibaadka fi lxaj arkaanta xajka mustaxabaadka lala imaanayo fi lxaj waa acmaal khaasa we acmaashaasna wakhti walba lala imaamaayo wakhti makhsuusa oo gaar ah ayaa lala imaanaya xajku wuxuu leeyahay mawaaqiit zamaaniya iyo mawaaqiit makaaniya labadoo waa leeyahay yacni mawaaqiit oo ah jamcu miiqaat macnaha wakti maxduud oo zaman ah oo la leeyahay wakhtigaas ayaa xajku waajibaya ama lala imaanaya wuxuu kaloo leeyahay meelo gaar ah oo laga ixraamto xajka almawaaqiit azamaaniya fi lxaj waa laba bilood iyo toban maalin xagga zamanka waa laba bilood iyo toban maalin culamada qaarna saddex bilood bay iska yidhaahdaan oo bisha kale waa dhammaanteeday raaciyaan waxaa xajka la ixraamtaa ama ay mashruuc tahay inaad ixraamato bisha shawaal iyo dulqicda iyo cashrun min dilxija ashhuru lxaj ayaa loo yaqaan bilaha xajka bisha shawaal waa midda bacda ramadaana iyo dulqicda dhammaanteed waa min ashhuri lxaj iyo toban ka mid ah min dilxija tobanka ugu horeysa min dilxija tobanka ugu horeysa waxaa looga soo qaaday labaatanka dambe ee min dilxija kama mid ahan maalmaha acmaasha xajka lala yimaad oo acmaal xaja la sameey kama mid ahan wuxuu xajka acmaashiisu ku eg yahay maalinka yowmu naxri kadib waxaa ka dambeeya saddexdii maalmood ee lagu hoyanayay mina oo loo yaqaano ayaamu tashriic wixii intaa ka dambeeya xaj waa dhammaadeen lidaalika culamada qaar waxay yidhaha marka waa tobanka hore min dilxija la raacinaya haddii la yidhaahdo dulxija ka mid ah oo sidaa loo itlaaqana dhammaanteed maahe waa qeybteeda hore waa miiqaadka zamaniga ahaa ee xajka uu lahaa wey almawaaqiit almakaaniya nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiid ibni cumarna waa ku yimid oo nebiga uga hadla calayh isalaatu wasalaam xadiid ibni cabaasna waa ku yimid oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam qolo walba wuxuu u xadeeyey meel ay ka ixraamtaan xajka wuxuu nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam ama u waqtiyeeyey reer madiina meesha la yidhaha dulxulayfa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u xadeeyey reer yaman iyo lamlam mowdicaasi markii la gaaro ayay xajka ixraamanayaan axaadiidaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay mawaaqiid qolo wuxuu u xadeeyey dulxulayfa qolona aljuxfa qolo wuxuu u xadeeyey lamlam ayaga iyo cid walba oo jihadooda ku timaada waliman ataa calayhinna qolo walboo jihadooda ku timaadana halkaasay ka ixraamanayaan maalan soomaalidu markay ixraamanayaan xaggee ka ixraamanayaan markii kacbada iyo xaramka loo socdo iyo lamlam maxaa yeele annaga yamanaana soo xigta ayadaa la dul maraa markii la aadaya xagga sacuudiga oo loo socdo loo qasdaayo maka waxaa laga ixraamanayaa min yalamlam waxay kaloo culamada qaar banneeyeen haddii qofka maalan uu rabo inuu madiine ku hormaro inuu madiine u gudbi karo asoon ka ixraaman iyo lamlam laakiin markuu madiine tago oo xaajaadku ka lahaa uu soo dhammaysto ee uu rabo inuu soo xajiyo xaggoo markaa ka ixraamanaya markuu madiine ka yimaad min dilxulayfu markaa ka ixraamanaya laakiin hadduu u qasda inuu si toosa kacbada u aado wuxuu ka ixraamanaa min iyo lamlam waxaa laga yaabaa in lais yidhaahdo hadda diyaaradaaba la raacaya ayaa kuu sheegaya iyo lamlam meesha ay ku taallo waa lu isku sheegaa oo qolooyinka diyaaradda wad waa u sheegaan dadka rukaabta ay saaran in yolamlam lagu dhow yahay in la isdiyaariyo markii la dul joogana waxay leeyihiin yolamlamaa la joogaa ama diyaaraddu ay dul maraysaa halkaasaa ka ixraamanaysaa haddaad ku tala gashay inaad ixraamato haddii laakiin aadan kacbada toosu aadayn oo rabto inaad meelo kale ku hormarto jihadii markaas aad ka timaaddo ayaad ka ixraamanaysaa haddaad dhanka madiine ka timaaddo waa min dilxulayfa dhanka yamanna hadda waa midda hadda markii lasii socdo lasii marayo dhanka shaam haddaad ka timaaddo juxfaad ka ixraamanaysaa calaa kulli xaal mawaaqiiddaas maxaa loo yaqaanaa almawaaqiit almakaaniya waa almawaaqiit almakaaniya marka la leeyahay marka fii waqtin maksuus maxaa loola jeeda almawaaqiit azamaniya yacni waqti gaara ayaa la xajinayaa macnaheedu waxa waaye ashhuru lxaj waa in la gaaro inaad tidhahdo ramadaan aan xajinaya ama shacbaan aan xajina sahma ama aad tirahda raja baan xajinaya wakhtigii xajka lama joogo waa in wakhtigiisii la gaaro kaasaa waxaa la yidhahdaa marka alxaj nabiga salى اllahu عalayhi wasalam bacda alhijra wuxuu xajiyey hal mar markuu magaalada maka ka soo hijir maka uu ka hijrooday nebigu sala allahu alay slam oo u wareegay ila almadiina wuxuu xajiyey hal mar halkaas marna maxaa loo yaqaanaa xajat lwadaac xajkii sagootinta ayuu nebigu xajiyey sala allahu aleyh wasalam wadaacna waxaa loogu magacaabay waa xajkii nebiga calayh salaatu wasalaam ummadda uu ku sagootiyey halkaa maruu nebigu sala allahu alay slam xajiyey xajku fi lcumri waa maratan waaxida wuxuu qofka ku waajibayaa fi lcumri waa hal mar ma aha wax mar walba taagan laakiin waa fi lcumri mara waaxida waxay ka mid tahay fudaydka iyo sahlidda sharciga suhuulada islaamkay ka mid tah iyo samaaxada diinta islaamka qofka cumrigiisa xajku hal maruu ku waajibayaa hadduu halkaa mar xajiyo wixii ka dambeeya xaja maxay noqonaysaa waa taطawuc waa mustaxab laakiin waxaa shardiya markaa uu xajinaayo inuu qaangaar yahay amaa hadduu xajiyo asoo yar xajkiisa waa laga aqbalayaa laakiin xajatulislaam ka dhici maayo asoon qaangaar ahayn hadduu xajiyo maalan waalidkiisa ay xajisiiyaan ama uu raaco markuu soo qaangaaro ma wuxuu leeyahay xajatulislaam layguma lahan maya xajkiisa horaa taطawuca markuu qaangaarana waxaa laga rabaa xajatulislaam marka xajatulislaam wuxuu kaaga dhacayaa adoo qaangaara inaad xajiso xajku wuxuu iskugu jiraa cibaada maaliya iyo cibaada badaniya maxaa yeeley cibaadaadku waa laba qaybood ama waa saddex qaybood cibaada maaliya maxda cibaado maaliya oo maali khaalisa ah iyo cibaada badaniya maxda cibaado badaniya oo khaalisa iyo cibaada badaniya maaliya labadaba waa iskugu jirtaa xajku muxuu ka mid yahay ama muxuu yahay waa cibaada maaliya badaniya waxaa loola jeedaa cibaada maaliya badaniya wuxuu ka kooban yahay hanti la bixinaayo iyo jismiga iyo jirka oo acmaal laga samaynayo labadu iskugu jiraa xajku laakiin zakada waa maal khaalisa waxaa la bixinaya waa un hanti waa cibaada maaliya aلsalaa waa cibaada badaniya aلsawm waa cibaada badaniya laakiin xajku waa cibaada maaliya badaniya dhaqaalena waa bixinaysaa markaad xajinayso hantiyaa kaa baxaysa hadiya baad bixinaysaa xoolaa gowracaysaa haddana dadka meelaha dheer ka soo xajinaya maba kusii jiraanoo qarash xoog laa ka baxa lacago badanaa lagu bixiya aaditaanka xajka markuu qofku tago xaramka acmaal fara badanaa sugaysa oo badaniya oo qofka waxaa waye in badan uu daalaayo socod badanna soconayo meelo badanna uu tegaayo uminuu tegayaa carafaaduu tegayaa musdelifuu tegayaa masaafaad kala fog ayuu lugaynaya ama gaadid uu raacaya laakiin meelahaasoo dhan acmaal uu ku samaynaya kacbadii buu ku dawaafayaa waa cibaada badaniya labadaba xajku waa iskugu jiraa xajkana waxaa loo sharciyeeyey xikam fara badanaa ku jirta xikmadaha culimmadu ay sheegaan kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid a in la muujiyo wuxdat lmuslimiin muslimiinta midnimadooda inay yihiin umma waaxida oo hal kitaab iyo hal rasuul leh rabbigoodana uu yahay waaxid markii acmaasha xajka la gudanayana shaciiradaasi waa mid daahira oo malaayiin dada oo kala duwan oon aan isku waddan ahayn oo aan isku midab ahayn oo isku luqo ahayn ayaa waxaa jamcinaya keliya diinka islaamka ku jamcinaya halka inay muslimiin yihiinaa kulminaysa waxay wada samaynayaanna waa hal camal dhammaantood taa waxay tusinaysaa ummaddu inay tahay umma waaxida fawaa'ideeda waxaa kaloo ka mid ah waa iqaadatan lilacdaa cadowgana waxay u tahay caraggelin ayay u tahay niyad jabay u tahay waa ka naxayaan markay arkaan intaasoo muslimiina oo hal camal wada gudanaya oo hal jiha u wada socda oo ku wada midaysan inay rabbi waaxida caabudaan dariiqo waaxidana ay ku caabudaan ayaga waxay u tahay murugo waxay u tahay niyad jab bay u tahay xajku wuxuu ka mid yahay shacaa'irta islaamka kuwooda ugu waaweyn ayuu xajka ka mid yahay lidaalika xajka lama sharciyaynin wakhtiyo kala duwan haddii la dhihi lahaa sanadka labaiyo tobanka bilood uu ka kooban yahay qoloba bil ha iska xajiso markaa dadku waa kala yaraa lahaayeen soo maa looguma talagelin xigmo rabbaaniyaa ku jirta hal wakhtiyaa loo qabtay sifaadna waa loo sameeyey iyo shuruud la leeyahay shuruuddaasi qofkii oofsada xajaa ku waajibay adduunka meeshuu jooga meeshuu doono ha joogo markaasaa qof walba oo muslima oo rumaysan diinta islaamka wuxuu u diyaar garoobayaa ama uu ku dadaalayaa siduu u xajin lahaa adduunka meeshuu doonaha ka joogo wakhtiga laysku tegaayana waa wakhti waaxida acmaashu hal maalinay wada bilaabmayaan acmaasha xajka maalinka sideedaad ay bilaabmaysaa maalinkaasi dadka dhana hal mar acmaasha wada gudagalaaya waa dareemi kartaa sida shacyaradaasi ay u tahay mid daahira oo aad iyo aad u muuqata way ka weyn tahay xigmadda laga leeyahay in jamaacada salaadda lagu kulmo salaada dadka ku kulmaaya hadday u bataan boqolaal iyo kumanaan wax saasay noqonayaan laakiin xajka waxa iskugu tegaaya ma yara saastay tahaan cid walbana loo ogoleen oo nidaam loo sameeyo waa ilaa haddii layska furi lahaa maba qaadeen meesha lagu xajinaayo dadku ma qaadeen ee waa la xadidaa waddan walba tiraa lagu xadidaa waxaa leey intaasaa sanadkan loo ogolyahay intaasoo kun oo qof keliya waddankaas loo ogolyahay waddanka intaasoo kun oo qofaa loo ogolyahay waa taxdiidaa lagu sameeya haddii laakiin layska furi lahaa fawdaa ka imaan lahayn mana suuro gasheenba in hal mar la wada xajiyo maxaa yeele dadka raba inay xajiyaan aaday u tiro badan yihiin aaday u fara badan yihiin shaciiradaasi marka waa shaciira min shacaa'ir alislaam dadka weli laftirkooda waddankaa u dhashay looma ogola sanad walba inay xajiyaan kuwa ma ka deganaan laftirkooda loo ogola inay sanad walba xajiyaan maxaa yeele waxay ka baqayaan in fawdo iyo dhibaata ay ka timaado dadku isku bataan ayadoo sidaa loo xadidayo ayaa sanad walba malaayiin xajiyaan muslimiina marka shaciiradan waa shaciiro aad iyo aad daahir u ah xigmadaha laga leeyahana ay aad u fara badan yihiin wax walbo ilaahay sharciyeynaya subxaana wa tacaalaana wuxuu ka leeyahay xikma xikmadahaasi wax ka mid ah waxaa laga yaabaa addoommada inay u daahiraan wax ka midana ay ka qarsoon yihiin laakiin allah subxaana wa tacaala wax walbuu sharciyeeyo wuxuu u sharciyeynayaa waa lixikmatin baaliga xikmad aad u xeel dheer ayaa ku jirta wuxuu yidhi wa sharaa'idu wujuubi alxaj sharaa'ida ama shuruudaha xajka uu ku waajibayo sabcatu ashyaa waa toddoba shay alislaamu islaamku wax walbuu shardi u yahay maxaa yeelay biduuni islaam waxba laga aqbali maayo waalbuluuqu iyo qaangaar in si fiican loo fiirsado waa muhim shiiqa wuxuu tirinaya waa maxay sharaa'idu sixati alxajmi amase waa wujuubi alxaj waa wujuub alxaj farqigaa u dhexeeya sixat alxaj iyo wujuub alxaj waa kala duwan yihiin ilmaha yaryarka ah ama cunuga yarkaa markuu xajinaayo xajka ma laga aqbalayaa xajka waa ka ansaxaya laakiin ma ku waajibayn kuma waajibin idan albuluuq ha isdhin waxay ka hor imaanaysaa ilmaha xajinaya maxaa yeele albuluuq hadda waxay shardi u tahay waa wujuub alxaj ee ma aha sixat alxaj amaa in ilmaha la xajisiiyo qabla albuluuq waa arrin fiican waxaa u daliila xadiidka ibni cabbaas markii wafdiga nebiga la kulmeen calayhi salaatu wasalaam qolo wafdiya ayuu yidhahdeen man ilwafd markaasay yidhahdeen man ilqowm ayuu markaasay almuslimuun markaasay yidhahdeen man anta wuxuu yidhi ana rasuulu llah farafacat imra'atun sabiyan laha haweeney ayaa kor waxay u qaaday cunug yaray dhashay markaasay tidhi alihaada xajun yaa rasuula allah rasuulka ilaahay cunugan yar xaj ma leeyahay waa hadda cunug yaroo la ximbaarsan yahay markaasuu yidhi nacam walaki ajrun xaj waa leeyahay waa ka ansaxayaa adiguna ajaraad leedaha buu yidhi nebi sala allahu alay wasalam waa ku boorriyey waa ku dhiirageli ajaraad ka helaysaa buu yidhi asigan xajkiisu waa ansaxaya laakiin taa waa sixatu lxaj kuma waajibin haddii uu la yimaadana waa ka ansaxaya xajka markuu waajibaayo dadka uu ku waajibayo waxaa shardiga koowaad uu yahay qofku inuu muslim yahay waxaa shardi labaada inuu qaangaariya waalcaqlu iyo caqliga hadduu hadda majnuun yahay majnuun waxba ma saarna waalxuriya iyo inuu xor yahay maxaa yeele hadduu addoon yahay addoonku waa maalun lisayidi sayidkiisa ayuu maal iyo hanti u yahay wa wujuudu zaadi waaraaxila iyo helitaanka zaad iyo raaxilo azaad wuxuu ula jeedaa waxa qofka uu zaad ka dhiganaya markuu safraayo markuu xajinayo wuxuu isticmaali lahaa waraaxila iyo gaadiidka uu ku aadi lahaa xajka zaadkaasi uu helayo waa maxay waa maa yafdulu can quutihi wa quuti can quuti ciyaalihi ama can nafaqati ciyaalihi waa wixii ka dheeraada nafaqada carruurtiisa muddada uu xajka ku maqan yahay haddii uu haysto laakiin waxa uu haysto ay yihiin wuxuu ku xajin karo hantina uu intaa keliya ka haysto carruurtiisana wax nafaqa ah oo uga tegaya aysan jirin ma ku xajinayaa xajka ma ku waajiba qofkaasi kuma waajibin waa inuu nafaqada carruurta ku bixiyo laakiin hadduu haysto hanti ka dheeraada nafaqada carruurtiisa muddada uu safarka ku maqan yahay ou xajka ku maqan yahay wax ka dheeraada hadduu haysto waxa ka dheeraadkan ay ugu filan yihiin inuu xajiyo xajku waa ku waajibaya qofkaas wuxuu noqonaya qof qaniyaho maal haysta xajkuna waa ku waajib waa inuu xajiyo waraaxilna waa gaadiidka shardigan dad badanoo ku sifoobay ayaanan xajin dad badanoo hanti leh oo xajinaa jira dhul fara badan uu leeyahay dhulku hadda waa lacag badan halkii boosa waxaa laga yaabaa inuu kumanaan dollar yahay ee uu toban mar ka xaji kara hal boos carruurtiisa iyo reerihiisana wuxuu awoodaa inuu biilna uga tago xajiyana waa awoodaa mana isku haysto in xaj ku waajibaayo wuxuu aniga lacagba ma haystee lacagtu ma midda la rogrogaaya keliya lacaga ee gacanta lagu haayo taa ma aha lacagtu gurigu waa lacag arladu waa lacag waxa hanti eed haysato eed adiga aad leedahay waa lacag wa haddii la iibiyo soo lacag maaha waa inaad ka xajiso ninkii maalan hadda aan lacag caddaana haysan ee dabaqyo iska leh ee yidhahda anigu kaash ma haysto ma faqiira mase waa nin qaniya waa nin qaniya waay waa nin qaniya wax kaash haystaba hadda adduunka waa yaryihiin qof walbaa meeluu gashtay lacagii u haysta mid dhul geliyey iyo mid dhismo geliyeba xajku waa ku waajib marba hadduu heli karo wuxuu carruurtiisa siiyo muddada uu maqan yahay xajkana uu ku gudan karo raaxilada waa gaadiidka uu ku safraayey hadduu heli karo wujuudu zaad waraaxila wa takhliyatu ariiq iyo marnaanta waddada macnaa waddadii uu mari lahaa haddii ay tahay waddo maran oo la mari karo oo masluukeed oo dariiq la qaadayo ay tahay wa imkaanu lmasiir iyo suuragalnimada socodka waddadii waa jirtaa laakiin ayadoo waddadii jirta ayaan mararka qaar la mari karin sooma dhacdo waddo la mari waddo yacni jirta oo masluuka ah laakiin haddana dhibaatooyin jira aan lala mari karin in tuuga ay ka jirto in dhac ka jiro in dhibaatooyin kale ay ka jiraanoo waddadaasi aan lala mari karin wa imkaanu lmasiir waxay meesha ka saaraysaa wixii dhibaatooyina ee jiri karay yacni suuragalnimada in la socdo waddadaa la qaado intaa haddii la helo sheikhu wuxuu leeyahay xajku waa waajib wujuudu zaad waraaxila allah subxaana wa tacaala qur'aanku ku sheegay in la zaad qaato watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa aayaddaasna sababu nusuulkeeda waxay ahayd qolo reer yamana oo xaji jiray ayagoon zaad lahayn markii la yidhahdo maa zaad qaadataan waxay leeyihiin naxnu mutawakkiluun annagu waxaan nahay kuwa ilaahay tala saaranaya wax zaadana qaadan mayno biduuni zaadaan xajinaynaa markay xaaladdu ku adkaato ayay waxay bilaabayaan inay tuugsadaan intay waddada kusii jiraan oo ay dadka wax weydiistaan ilan zaad ma wataan allah subxaana wa tacaala wuxuu amray in la zaad qaato watazawaduu zaad qaata wey qofka xajka aadaya marka waa inuu zaad wato ou dariiqa ku mari karo raaxiladii iyo gaadiidku isticmaalayana waa inuu jiro gaadiidkaasi ha noqdo miduu kiraysanaayo ou qarash uu ku raacayo ama ha noqdo miduu asiga leeyahu isticmaalayo waa inay raaxilo jirto hadduu lacag haysto ama zaadka uu haysto laakiin uusan jirin gaadiiduu raaco ma xajin karaa qofkaasi waa hayru mustaطiic waman istaaaca ilayhi sabiilan istiaacada waxaa ka mida wujuudu zaad waraaxila istiaacada waxaa ka mida amnu ariiq waddadu inay aamin tahay la marayo waa inay wadda jirto waddadaasina ay aamin tahay la qaadayo istiaacada waxaa ka mid ah qofka xajinaya haddii ay tahay qof dumara in uu la socdo maxram istitaacaday ka mid tahay ma bannaana inay gabadhu xajiso biduuni maxram laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir an tusaafira ila maca dii maxram xalaal uma ahan gabar allah subxaana wa tacaala iyo qiyaamaha rumaysan inay xajiso ilaa maxram asoo la socdo inay macnaha safarto ilaa asoo maxram la socdo mooyaane ninkii saxaabiga ahaa ee xaaskaygu way xajinaysaa nebiga ku yidhin calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhahd xuju maca imra'atik xaaskaaga la xaji ayada raac ciidanka uu ku qornaana nebigu waa ka reebay sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga reeba waa maxay inaysan xaaskiisa xajin biduuni maxram lidaalika waxay yidhahaan culimmadu istiaacada fii xaqi lmara waxaa ka mid ah inay maxram wadato qof maxramoo raga oo la socda oo la safraaya waa inuu jiro hadduusan jirin laakiin inta kale ay haysato hanti bay leedahay amnu ariiq waa jiraa raaxiladii iyo gaadiidkii la raaci lahaa way jiraan shuruudihii kaleo dhan waa la helay laakiin maxram ma wadato wax maxrama ma haysato uma bannaano inay xajiso waxaa ku waajiba inay sugto ilaa ay maxramka helayso haddii ay ka quusato maxramna hanti ay leedahay aysan rajaynayn maalan ama aysan heli karin maxram ka xajiya la xajiya maxay samaynaysaa markaasi waxaa u bannaan in laga xajiyo oo hantideeda ay ku bixiso sida looga xajin lahaa laakiin biduuni maxram inay safarto ma bannaana ayadoo daaco raadinaysa inay macsiyo la timaad wa arkaanu lxaji arkaanta xajkuna khamsatun waa shan alixraam maca anniya alixraam ixraamka la ixraamanayo xajka maca niyati ayadoo niyo lala qabo waalwuquuf bicarafa iyo in carafa la istaago qofka inuu ixraamto uu yidhaha labayk allaahuma bixajin ama labayk allaahuma bixajin wa cumra xalkuu ka leeyahay warkaasi wuxuu ka leeyahay min almiiqaat almakaani miiqaadka makaaniga markuu marayo ayuu ixraamanaya maca niya ayadoo lala qaba niyadii weeye niyadaasi mid lala jahraayo ma aha nawaytu farad alxaji iyo midna la dhihi maayo xajka iyo salaada iyo soomka iyo kayrkood waxaa niyadu ay maxalkeeda iyo booskeeda uu yahay alqalb waana kala duwan tahay talbiyada iyo ixraamka iyo niyaduna waa kala labo markii la leeyahay labiik allahuma bixajin wa cumra ma niyadiio lagu dhawaaqaa ma aha niyadoo lagu dhawaaqay lidaalika sheikha waa kala qaado wuxuu yidhi alixraam maca anniya haddii ixraamku niyo uu yahay muxuu ku gaabsan lahaa wuxuu dhihi laha anniya marka niyadii ixraamku waa kala labo niyadu maxalkeedu waa qalbiga waalwuquufu bicarafa iyo in carafa la istaago nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alxaju carafa xajku waa carafo alxaju carafa macnaheedu waa maxay waa acdamu ruknin min arkaani alxaj waa alwuquuf bicarafa waa in carafo la istaago qofkaan carafo istaagin wax xaja ma laha waawaafu bilbeyt iyo kacbada oo lagu tawaafo tawaafkan sheikhu raximahullah uu ku daray min arkaani alxaj waa tawaafu lifaada tawaafka loo yaqaan ma aha tawaafu lquduum oo markii la soo galaayo kacbada xaramka lala imaanayo mana aha tawaafu lwadaac oo ah tawaafka sagootinta tawaafkaani waa tawaafu lifaada tawaafu lifaadana waa min arkaani ilxaj waana midku alla yidhi subxaana wa tacaala walyatawafuu bilbeyt alcatiiq wasacyu bayna asafa waalmarwa iyo in la sacyiyo safa iyo marwa labada buurood ee safa iyo marwo la kala yidhaahdo inta u dhaxaysa in sacyi lala yimaado sacyiga waa socod ruclaynna ay ku jirto meelaha qaar waalxalqu iyo xiirid waalxalqu inta inta la xiiro xiirid keliya miyaa shard miyaa rugniya mase taqsiir waa geli karaa booska xiiridda taqsiirka waa geli karaa laakiin xalqiga fadli badan waalxalqu aw itaqsiir yacni waa xiirid ama gaabin tinta la gaabiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fadilay in la xiiro laakiin macnaheedumaa in la xiiro inay rugni tahay haddii la xiiri waayana oo la gaabiyana qofkaasi uu rugni ka tegay maa xalqiga fadli badan waxaana bannaan in la gaabiyo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah qaala allaahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah qaala allaahuma arxam ilmuxalliqiin markii u dambaysa wuxuu yidhi walmuqasiriin saddex jeer ayuu wuxuu u duceeyo kuwa tintooda xiira markii afaraadna wuxuu yidhi walmuqasiriin kuwa timahooda gaabiya ducada xaggay ka soo galeen waa markii afaraad wa saddex jeerna nebigu wuxuu u duceeyo kuwa tinta xiirta xajka waxaa fadli badan in tinta la xiiro waa markii lasoo gebagabaynaayo tinta maalinka la xiirayo waa yowmu naxri waana maalinka la samaynayo awaafu lifaada oo lagu awaafayo kacbada waana awaafka shiiku hadda sheegay maalinkuu dhacayo waa maali yowmu naxri waana maalinka la samaynayo ramyu ljimaar oo jamrat lcaqaba iyo jamaraadka kaleba la tuurayo dhagax tuurka maalinkiisu waa yowmu naxri lidalika yowmu naxri maxaa loo yaqaanaa waa yowmu lxaji اlakbar maxaa loo yidhi yowm alxaji alakbar waa maalinka acmaasha xajku ay ugu badan tahay acmaasha xajka lala yimaado maalinka ugu badan waa yowmu naxri waana maalinka la gowracayo hadyigii marka xalqiga ayaa fadli badan laakiin qofka hadduu cumro ku hormaro cumradu waa noo imaan doontaa hadduu cumro ku hormaro maalan hadduu yahay mutamatic u yahay qof raba inuu inta cumraysto cumradii ka xalaal noqda kadibna yowma tarwiya xajiya qofkaasi cumro gooniyu la imaanayaa soo maahan marka hore cumro gooniya ayuu cumraysanaya oo xaj la socon acmaashii cumradu la imaanayaa waa xalaal noqonaya markuu xalaal noqonayo waxaa ku jira xiirid ama gaabin markuu cumrada ka xalaal noqonayo waxay leeyihin culimmadu cumrada waxaa fadli badan inuu tinta gaabiyo sababtu waa maxay maxaa sugaayo u dhiman hadduu cumrada hormariyey maxaa sugaayo uu qofkaasi u joogaa waa xajkii soo maaha xajka markuu dhammaystana maxaa laga rabaa inuu waxyaaba kusoo gabagabaynaya maxaa ka mid a in tintii la xiiro haddii cumradii uu tinta xiirto xajkii markii la gaaro laga raba inuu tinta xiirto muxuu xiirayaa markaas waaba xiiran yahay markaa tinuu xiiro ma lahan tintii hore u xiiray sidaa darteed waxaa fadli badan bay yidhahdeen cumrada inuu gaabsado si uu ugu tala galo inuu xiiro markii la gaaro wakhtigii la xiiri lahaa fi lxaj laakiin goormuu xalqigu fadli badan yahay waa marka la xajinaayo xajka markii la gebagabaynayo xalqigaa fadli badan markii cumro lala imaanayo kadibna xaj uu ka dambay doonana taqsiir iyo gaabin ayaa fadli badan calaa kulli xaal walxalqu maxaa lagu cadfayaa ama maxaa meesha la gelinayaa walxalqu aw itaqsiira leeda xiirid ama gaabin rugniga waa halkaas waa xiirid ama gaabin haddii la xiirona waa sidii la rabay haddii la gaabiyona way bannaan tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin